ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar khasaare dhaliya waxay ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waxaa habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen xero ciidamada yugandeeska ay ku leeyihiin eelaboorka degmada baraawe buurcolow oo hoos tagta degmada baraawe yugandeeska ku suganna weerar ayaa lagu qaaday dhanka shabeellada dhexene ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxay qarax ka fuliyeen deegaanka cali fooldheer oo hoostaga degmada mahdaay qaraxaasi waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka laba askari ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen laba kalena dhaawac ayaa soo gaaray